bismillahi raxmaan raxiim waxaan halkan ugu mahad celinayaa kasoo qaybgalayaasha dhammaan shirkan isku yimaaday shirkan oo maanta aada muhiim u ah oo looga hadlaya arrin muhiim ah waxaan rabnaa marka ugu horreysa inaan cambaarayno dhacdadii foosha xumeed ee ka dhacday hotel bakiin taasoo lagu soo xiray muwaadiniin oo ka mid ah golaha badbaadada waxaa foolxumo ah oo sharci darro ah in muwaadin meeluu u raadsaday cadaalad lagu sii qabto oo lagu sii xiro meeshii loo dacwaday saldhigaheed in muwaadin oo dacwo geystay oo la xabadeeyey markaas kadib la qabto oo la xiro isagoo dacwad raadinaya cadaalad raadinaya waxaan rabnaa meesha wixii ka dhacay waa wax qaab darro ah oo aan loo dulqaadan karin ku-tarigfalka awoodahana waxaan rabnaa wasaaradda cadaaladda inay arrintan soo farageliso saraynta sharciga iyo ku dhaqanka sharciga cidna kuma takrifal karto awooddeeda iyadoo isticmaalaysa inay cadburiso muwaadin oo ka hadlaya arrimaha quseeya dantiisa iyo dalkiisa waxaan rabnaa wasaaradda cadaaladda ee dowladda dhexe inay arrintan soo fargisho soo faragelisho waxaa kaloo baaqan u diraynaa hay-adaha ay qusayso arrimaha bini-aadinimada iyo hortolqoolka meeshan wax ka dhacay waa wax aan loo dulqaadan karin muwaadin u dhashay deegaanka koonfur galbeed oo u doodaya arrimaha ay qusayso danta dalkiisa iyo dadkiisa in isagoo aaday saldhig dacwo xabad in lagu soo sameeyey ay haddana ay qabtaan ay yidhaahdaan qof buu u xiran yahay madaxweynaha koonfur galbeed sharcigu badad ku qaban karaa sharci darro dadku ma qabsan karo meeshaas wax ka dhacay waa wax aan loo dulqaadan karin oo oo arrin cajiib ah wey waxaan rabnaa talis waxaan waxaa kaloo baaqaan u jeedinaynaa taliska booliska soomaaliyeed ma meel ay dadka dhammaale ay u dhan yihiin oo loo dacweyn karo qof walba dacwo qabo miya mise meel ay shakhsiyaad ay iska leeyihiin oo waxii rabo lagu samayn karo miya taasna waa iga su-aal waxaan rabnaa taliska booliska soomaaliyeed in booliskan la isticmaalayo oo loo isticmaalayo in lagu gumaado ummadda reer koonfur galbeed ay soo farageliyaan waayo hadda dhacdada dhacday waa dhacdo qof dacwo wato oo cadaalad raadinayo meeshii loo dacwaan laha waa saldhig haddii saldhiggii ay shakhsiyaad u shaqeeyaan oo cadaaladdii sidii la raba ay u bixin karin arrintaas nafteeda waa in ay ay wax laga qabto taliska booliska soomaaliyed waxaan rabnaa in si deg deg ah arrintaas usoo faragishtaan waxaa kaloo rabnaa inaan ka hadalno dadkan waxa maxkamada lasoo saaray ma laha kaalsharaa loo gudbiyey marka in kaalsharaa qof laiskaga gudbiyo oo maxkamad iyo waxba aan la soo marin nafteeda waa arrin u baahan in wax laga qabto marka arrimahaas aan waxaa rabnaa dowladda federaalka soomaaliya in arrintan koonfur galbeed ka dhacday ay faragelin ku soo samayso jawaab deg deg ah waafin ay ka bixiso wabilahi towfiiq